الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصحافة كان halkan ku qabanayno ku qabanayo afar labaatanka bisha juun waxaa sababay maanta oo ay taariikhdu ahayd afar labaatanka juun laba kun iyo siddeed iyo toban waxaa shir jira aad ku qabtay magaalada gaalkacyo xisaabyihii hore ee gobolka mudug ee wasaaradda maaliyadda masar badkhadle aadan muuse kadib markii shaqada laga joojiyey xilgudasho la'aan toddobiiyo tobankii juun laba kun iyo siddeed iyo toban arrimaha uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa qodobka koowaad wasiirka wasaaradda maaliyadda is-araggii u horreeyey inuu ka codsaday lacag dhan toban kun oo dollar oo uu ku isticmaalo kharash ahaan arrintani waxay meelka dhac ku tahay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda puntland sababto a wasiirku isagaa maamula wasaaradda maaliyadda puntland oo dhan wuxuuna leeyahay adeeg iyo mushahar u qoondaysan marka ma jirto sabab ku kallifaysa inuu xisaabiye wax gaara weydiisto waxay meelka dhac ku tahay wasiirka iyo wasaaradda maaliyadda o dhan qodobka labaad uu ka hadlay xisaabiyuhu canshuurta qadaraasyada kadib markii xisaabiyaasha gobollada ee wasaaradda maaliyaddu si saxa u qaadi waayeen ayaa wasaaradda maaliyaddu go'aamisay in lagu qaado goobaha qandaraasu ka dhaco mana ahan wax gobolka mudug ku gaar ah inta badan qandaraasadu waxay ka dhacaan caasimada dowladda puntland ee garowe qodobka saddexaad oo ka hadlay xisaabiyihii hore ee gobolka mudug ee wasaaradda maaliyaddu wuxuusan aqoon u lahayn nidaamka cashuuraha iyo furdooyinka sida uu sheegay oo yidhi madaxweynahan kala hadlay yidhi cashuurahan kala hadlay madaxweynaha waxaa u dhaxeeya jaranjarooyin badan baa udhexaysa mana aha marka qodobka hadalkaas hadal waafaqsan nidaamka iyo sharciga dalka u degsan qodobka afraad lacagta lagu dhisay kontaroolka laanta dusmada waxaa lagula heshiiyey lacag dhan siddeetan iyo sagaal kun oo dollar kabacdina waxaa laga bixiyey qasnada dhexe ee dowladda puntland siddeetan iyo lix kun oo dollar gobolka mudugna waxaa lagu qoondeeyey saddex kun oo dollar ka bacdi ninkii qandaraas lahaa wuxuu sheegay saddexdii kun oo lagu qoondeeyey gobolka mudug inaanu weli aanu bixin xisaabiyaha gobolka mudug halka uu been abuurka yidhi kastamka boqol sagaashan iyo lacag dheer baa lagula heshiiyey qandaraaslayaasha meesha uu yidhi halkaa waxay caddaynaysaa meeshuu mas-uulka ka ahaa inaanan mas-uuliyaddii aanuba la soconba qodobka shanaad lacagta xisaab xirka lagu siiyey guddiga dhaqaalaha oo uu yidhi lacag baa guddiga dhaqaalaha xisaab xir loo siiyaa taas waxay meelka dhac ku tahay golayaasha dowladda iyo wasaaradda maaliyadda bay meelka dhac ku tahay waana arrin dembi ah oo xisaabiyuhu ku kacay intaas waxaa dheer muddadii uu joogay oo dhammayd koob iyo toban bilood xisaabyuhu wuxuu ku guul daraystay inuu bixiyo mushaharooyinkii ciidamada gobolka mudug waxaana laga bixin jiray gobollada kale ee puntland qasnada dowladduna waa isku mid laakiinse wixii ku qoondaysnaa gobolka mudug ayuu soo xireen waaya bixin waaya qodobka lixaad lacagta ka soo xirata furdada boosaaso oo uu ka hadlay xisaabiyihii hore gobolka mudug ee wasaaradda maaliyaddu kama warbixin kara isagu balse wuxuusan ogeyn meelna ku sheegi karin wixii ka soo xirooda gobolka mudug ee wasaaradda maaliyadda sidoo kale xisaabiyaha waxba kama oga kharashka dowladda puntland iyo sida uu ku baxo mas-uulna ugama aha shacabka iyo dowladda puntland haddaba waxaan shacabka puntland iyo dowladda puntland la socodsiinayaa in xisaabiyihii hore ee gobolka mudug uu ku guuldaraystay shaqadii loo igmaday sida ku cad digreetada lambarkeeduu qoran yahay taasoo shaqada lagaga joojiyey ayna ku cad yihiin xulgudasho la'aan xisaabiya hore waxaana ku lifaaqan waxayna ku lifaaqa tahay war saxaafadeedkan sidoo kale wuxuu xisaabiyuhu dahabshiil gaalkacyo kala baxay siddeetan iyo sagaal kun oo doolar oo ahayd sagaashan iyo sagaashan iyo sagaal kun oo doolar oo ahayd mushaharkii ciidamada daraawiishta gobolka mudug lacagtaas waxaa looga waxaa looga diray garowga xisaabiyaha gobolka mudug waxaa laga doonayaa wixii uu ku hadlay inuu caddayntooda keeno waxaa kaloo laga rabaa aan la socodsiinaynaa hay-adaha sharciga inay ku maqan tahay lacagtaas siddeetan iyo sagaalka kun ah sagaashan iyo sagaashan iyo sagaalka kun ah oo ah mushaharka ciidanka daraawiishta aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaa waxaa weheliya warqadda tan waa dikreetadii shaqada lagaga joojiyey toddobiiyo tobankii bisha juun bay soo baxday dikreetadana waxaa weeye dikreeto labaad oo lagu magacaabay guddi soo hubiya shaqada ka socota gobolka mudug ee wasaaradda maaliyadda iyo waxyaalaha aanu tuhunsannahay oo keenay habacsanaanta keenay iyo inaan kharash kii lagu qoondeeyey aanu gobolka aanu bixin keenay kabacdina guddi baa loo diray afar xubnooda oo isugu jira ayna ka mid yihiin xisaabiyihii dowladda puntland iyo agaasimihii dakhliga guud ee dowladda puntland iyo laba xubnood oo xubin ka mid ah xisaabaadka iyo xubin ah internal auditka taasaa marka keentay inuu galgalashada keeno haddana baaritaankii waa la wadaa warqadda tani waxaa weeye warqaddii kastamka laanta dusmada heshiiska aanu kula gallay oo isagu ku tilmaamay inay ahayd iyo lacag dheer laakiin waxay ahayd xaqiiqdiina waxaan odhan karaa cashuurtii dowladda ayaa lagu dhisay kasamkaas warqadda tani waxaa weeye warqaddii loo diray oo shaqada lagaga joojiyey markay gaartay weeye warqadda tanna waxaa weeye waa warqaddii dahabshiil garoowe lacagta sagaashan iyo sagaalka kun ah oo mushaharka daraawiishta gobolka mudug ah oo loogu diray haddana isaga ku maqan aad iyo aad baad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiir hadda ayaad sheegteen inaad ninkaas shaqada dowladda ka joojisay laakiin waa markuu isagu sheegay inuu saasi markaasee wuxuu jirin shaqada ka joojiseen oo keliya mise waa shaqada waa ka eedeen oo dabcan wiiga
aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida dikreetada ku cad anna aan sheegay waxa weeye annagu waxaan ku samaynay shaqo joojin sideedana qofku xaq buu u leeyahay in baaritaan lagu sameeyo inta wax ku caddaanayana waa eedaysane laakiin markii wax ku caddaadaan buu dembiilo noqonayaa sidaa la'alligeed annagoo eegayna xeerka shaqaalaha annagoo waxyaalo badan eegayna waxaan ku samaynay shaqo joojin laakiin shaqada annagu kama aanaan qaadin kadibna baaritaan baan u diray in arrintii lasoo xaqiijiyo kabacdi isagaa meediyaha wuxuu ka sheegay inuu iscasilay isagoo ka gelgelinaya arrimihii baaritaanka iyo waxyaalaha lagu waday marka annagu shaqa joojin baan ku samaynay haddase hadda isagaaba ilaahay waa iscasilay wuxuuna isku boor isku quboor qarinayaa waxyaalaha aanu ku tuhunsannahay caddaymahoodiina hadda la wado lana soo dhammaystiri doono wuxuu rabaa inuu ka hordhaco saa ka hordhacay wasiir warqad waxaa jirta uu soo bandhigay oo saxaafadda u soo bandhigay gobolka mudug uu leeyahay waa waa xisaab dahabshiil akoonkaaga dahabshiil waraaqa laga soo daabacay oo laba uu ku leeyahay uu ku tilmaamayo lacago fara badan warqadaasi maxaa kale aad baad u mahadsan tahay waa su-aal wanaagsan horta warqadaas warqadihii waa kuwa kan waxaana aaminsanahay ummadda intay aqoon lena waa ujeedaa inay yihiin warqado la foojargareeyey anigu qardhaa ku qoran qardha akoon kuma leh waxaadna weydiin kartaan dahabshiil qardho iyo dahabshiil boosaaso iyo dahabshiil garow laakiin akoon dahabshiil waa ku leeyahay lambarka lasoo daabacayna maaha akoonkaygii aan lahaa anigu qardhana akoon kuma lihi taas inta haddaan ka gudbo waxaan odhan karaa dahabshiil waa waa xarun ganacsi iyaga laftooda la raba inay caddeeyaan subcad dirisna waxay ku tahay dadka macaamilka la leh iyagaa la rabaa inay caddeeyaan aniguna xaasha lilahi nin wax qarsanay maayo xor baan ahay kalsoonina waan isku qabaa waxaan odhan karaa akoon barefid anu waa leeyahay weligana waa aha laakiin hanti dawladeedna welig kuma shuban kumana shuban doono mana aha akoonkani akoon aniga aan leeyahay ama sinta hadda hadda waxaan noo sheegtay in ninkaas lacag uu la baxay oo ahaayeen ciidamada daraawiishtu oo aad ku daba jirteen oo baaritaan ku wadeen hadduuna ninkaasi maanta hadlin ma ogaanin anagu inaad ninkaasi tu lacag eh, la baxay haddana aad baaraysa markii uu hadlay inaad tirahdaan isagana intaasaa ku maqan mixay noqonaysa wasiir aad baad umahadsan tahay Een, waxa weeye sideedaba horta arrin dawlo weeye sir dawlo weeye sir dawlo hadday mar tahayna baaritaan baa la wadaa qofka waa la- waana la daba joogaa waxaana caddaynaysa guddi baan u diray guddi baana daba joogay marka in anagu hadalla waxaa kalifay isagu markuu media ka hadlay uu sheegay warqadaha been abuurka ah awalna waa lagu- waa la daba joogay waana lagu raad joogay caddaynteena waa la waday